kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan shalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan looga hadlayey ammaanka oo ay ka qayb galeen boqolaal ka mida saraakiisha ammaanka iyo madaxda hayadaha iyo laamaha ammaanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabduule sheekh axmed maxamed ayaa kulankaasi ka sheegay in hay-adaha ammaanka ee dowladda aysan hagari ku jirin balse ay la'yihiin xeeladii ay wax uga qaban lahaayeen ammaanka xilli ay dagaal kula jiraan wuxuu ugu yeedhay cadow manaxaan ah dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa fariin u diray baarlamaanka soomaaliya isagoo sheegay in baarlamaanka looga fadhiyo inay meel mariyaan sharciga la dagaalanka argagixisada arrimahan oo dhan ayaa ku soo beegmaya xilli falal dil iyo qaraxyo ah ay ka dhacayaan magaalada muqdisho marka laga soo tago ciidamada dowladda waxaa soomaaliya ku sugan ciidamo afrikaana oo nabad ilaalin u jooga soomaaliya ciidamada oo gaaraya labaylabaatan kun boqol lix iyo labaatan askari isuguna jira militari iyo boolis ayaa waxay ka socdaan dalalka uganda burundi jabuuti kenya sierra leon iyo ethoobiya haddaba kaalin intay la eg ayay ku leeyihiin sugidda ammaanka soomaaliya si daacada ma ula shaqeeyaan laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya arrimaha ayaan ku qaadaadhigaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah toddobaadkan afhayeenka amisom kornel cali xaamuud waxaana inta uu barnaamijka socdo su-aala weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a waad mahadsantahay colad waad mahadsantahay ramadaan kariimna waan ku leeyahay ramadaan kariim aragtida amisom ee rabshadahan iyo dilalkan iyo qaraxyadan ka dhacaya magaalada muqdisho marka ugu horeysa si kooban bismi illahi raxmaan raxiim walaal horta wax la dul qaadan karayo maaha waxa ka dhacaya ammaan darida maanta ka dhacaysa bisha barakaysan ee ramadaan taas la-ajigeedna wadajir waxaan mar kastaba horta dee oo qorsho aan ku xaasilino nabadda waanu ku jirnay habase ahaatee iminka waxyaalahaan arkayno waxaan umalaynayaa amuuro badan oo sidan malaha kasii daraan lahaa inay hakisay hawlaha aanu ku jirno oo wax badan oon qabanay waa jirtaa laakiinse waxaan u sheegayaa ummada soomaaliyeed inay amisom iyo dowladda nabad sugudeeduba ay si foog jignaana ay ugu jiraan oyna og yihiin maanta xasarada taagan ee ah ummad islaama oo soomaaliyeed ina halkaasi niman nabadda iyo islaamnimadaba ka horjeedii ay khalkhal bisha barakaysan gelinayaan taasina marna u dulqaadan mayno wax alle wixii karaankaeegana sidii aan ugaga hortagi lahayn waanu ku tala jirnaa lakin markaad fiiriso ammaanka magaalada muqdisho faraha ayuu kasii baxayaa meelaha qaar dilil baa ka dhacaya rabshada ka dhacaya kaalinta dowladda soomaaliya waa muuqataa waxaa ciidamada dowladda soomaaliya lagu arkaya meelo badan dad badan ba waxay isweydiinayaan kaalinta amisom ay ku leedahay howlaha ka socda soomaaliya
waa hubaal maanta umuuraha socda mas-uuliyaddeedu dowladda soomaaliyeed ha u bataan laakiin amisom kama maqno waxaad ogtihiin ciidan fara badan oo walaalaha africa ka socda iyaa soomaaliya meelo badan ka jooga ciidankaasi sidaad u ogtihiinba waa ciidan minitary weeyaan ina la kala saaraba habboon shaqadu nin kasiiba qabanayo minitarigu mas-uuliyad gaara ayuu leeyahay boliskuna mas-uuliyadda labaad buu leeyahay ee xidhiidhinaysa nabadgelyada ay sugiyeen militarigu iyo shicibka sidii la iskugu keeni lahaa walaal waxaan ogeysiinayaa ummadda soomaaliyeed ciidamo bolisa way ka joogaan oo amisoma soomaaliya ciidamadaasi tiradii loo baahnaa weli ma joogto waa ciidamo ilaa shan boqol hadday u badan yihiin gaaraya shantaa boqoli waxay ku kala baahsan yihiin intaa qaybood soomaaliya ay ka joogno muqdisho ha u bataan ha ku xigto kismaayo laakiin meel kastaba oon deganahay bolisku wuu jooga bolisku muxuu qabanayaa dee markaasi bolisku waxa maanta dhacaya ee shicibka soo hoosgalaya iyuu ka shaqayn lahaa marka boliska iyago anaka iminka ahaan mas-uuliyadiisu waxay tartaa oy sheegaysaa inuu horta tababaro ciidamada booliska soomaaliyeed markuu tababarana uu gargaar uu xirfad wixii uu hayo uu siiyo uu la taliyo meelaha barhkoodna sidai loogu wada tashado ay u wada maraan oo u kormeeraan si nabadaasi ay u xaasin lahayn kuma filna baan leeyahay ciidanka booliskee soomaaliya naga joogay kuma filna hawshii ku habbooneyd inuu qabto kuma fillo magaalo quraata xitaa haddii la keeni lahaa shantaa boqol ee aan sheegayo kuma filno waxa weeyaan waxaan ku tiirsannahay nabad sugidda ciidamada soomaaliyeed maanta halkay taaganta waan arkayna dadaalkay qabanayaanna waan ognahay mid aan quursanayno maaha waa mid aan ku talagalnay sidaa ina loo kala saaro ayaan jecelahay mas-uuliyadda amisom marka la yidhaahdo mas-uuliyadaheegu waa kala gedisan yihiin wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa dhegeysta ugu horreeyaan u baaqayaa qadka ku jira dhegeysta magacaaga ku bilaaway halka aad nagala soo xiriirayso walaal waa cabdirasaaq caalin maxamed waxaan ku suganahay caasimada soomaaliya ee muqdisho
cabdirashaaq kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a waa ku dhawaha walaal waa mahadsan tahay adiga iyo korneelka marka hore waxaan rabaa inaan korneelka salaalno iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed marka kale waxaan rabaa inaan weydiiyo korneelka laga su-aalay kusoo dhawow marka ugu horreeya fikirkaaga kadibna su-aashaada runtii fikirkeeda saadan ciidanka amisom waaye xaqiiqatan ciidanka amisom waan tagnaa magaalada muqdisho waan wada joognaa runtii rajadeyda dhanka ciidamada amisom ku aadan maxaa yeelay ciidanka amisom waxay ila muuqdaan dad ka shaqaysanaya danahooda ilaaliya maxaa la yirahda ka sameynaayo lacag ama hanti ka sameynaayo ilama muuqdaan dad ay ka go-an tahay in ay maxaa la yirahda gaarsiiyaan dowladda soomaaliya soomaaliyeed nabad waana aragnay dhacdooyin badan oo arrintaas muujinaya gaar ahaan mardhaqlaata waxaa lagu eedeeyey inay tababar siiyaan qaar ka tirsan milishiyada al-shabaab mar kale waxaa lagu iideeyey inay hubka iibiyaan marka ma ahan
waa gartay su-aashaada marka qadka teleefonka aad buu kaaga liitaa su-aashaada u gudub marka ha marka waxaan dhihi lahaa marka su-aasha waxay tahay inaan weydiiyo kormeelka ciidankaas ku farsan ayay joogaan wadanku ilaa hadda ama maxay u sameyn waayeen ama maxay haddii ay runka tahay inay soomaaliya nabad ka sameeyaan maxay maxay u gaarsiin waayeen ciidanka soomaaliya oo ay u dhisi waayeen malasida oo ay uga qeyb qaadanayaan soomaaliya inay yeelato ciidan militari ah oo ka hortaga maleeshiyaadka iyo qaacdada iyo dadka dhibaatada ka wada wadanka ilan aad baad umahadsantahay cabdirasaaq qadkaaga taleefonka ayaa aada u liita xaamud waad maqlaysaa dhegeystahaas wuxuu leeyahay ciidamada amisom maxay u tababari la-yihiin ciidamada dowladda soomaaliya oo loo gaarsiin waayey heer ammaanka ay kaalin fiican ka qaataan horta walaalkaygaas waxaan u celinayaa salaantu na salaamay iyo rabadaan kariim baan isaga iyo shacabka soomaaliyeed dhammaantood intana dhegaysanaysa aan kale nahay bisha khayrkeeda allah na siiyo hana noogu dambi dhaafo soomaaliyana hawadii nabadeynaysay ilaahay bisha ha soo raaciyo intaa waxaan uga gudbi fikradda uu oranayo eedeysiga lagu sheegayo horta amison waxba kama jiraan hadday tahay tu ciidan nabadda ka horjeeda lagu tababarayo iyo hadday tahay waxyaalo kaleba mida midda su-aashiisa haddaan kusoo dhawaadana waxa weeyaan tababarka ciidamada soomaaliyeed mid maqan maaha iminka bilaabmayo maaha mid amisom ay keligeed wadana maaha xitaa amisom haddii way ka gaabisay la oran lahaa an way ka gaabisay melihi amisom abaal badan bay soomaaliya ku leedahay marka hore iyadoo u martiya haddana soomaaliya dadaal badan ooy u qabanaysaa way jirtaa niman ka ganacsanaya amba niman da danahooga gaarka u yimid marnaba maaho wax badanoo taa ka markhaati furaya baa jirta ciidan laakiin soomaaliyeed si loo dhiso horta waxa weeyaan inaan u wada dhanaano arrin ah weeyaan macnaheegu ani waaba idhaafsan yahay se intaan ka garanayo haddii aan sheegi lahaa ciidan badan oo fara badan dibadda lagu soo tababaray oo gudaha lagu soo tababaray intay amisom tababartay iyo intay xubnooyin kale oo dawladaha asxaabta ah oo ururada sida maad aragtay ururka yurubka ururka niman kaloo iyakuna maraykana ururo badan oo caynkaasi ay ku tababareen dawladaha barkood si gaara ay usoo tababareen polic iyo militariba intaba wada leh ciidankaasi cadad tiro badan baa la hayaa maanta ta taalla meesha anigoo aflagaado ayna iga ahayn mas-uuliyadda meesha taalla waxa weeyaan ciidankaa lasoo tababaray dowladdii gacanta ku qabanaysay iyo shacabkii aaminayay ciidankiisa ee la shaqaynayay intaba haddii la heli waayo amisom tacabkeedu halkaa waa ku khasaaraya arrintani noo wada taallo weeyaan ciidamada amisom waa ciidamo muddo kooban ku jooga dhulka waktigoogu waa wakti sharciyaysan weeyaan sida ay u yimaadeen yay uga laabmi doonaan rajadooda u weynin waxa weeyaan ciidan xooga dalka soomaaliyeed ah ciidan nabad sugida marka halkaasi uu ka dhismo uu ka qalabaysmo inay nabadgelyada wadankani iyo sharaftiisuba intaba gacanta soomaaliyeed ay gasho maxaa anigoo hadalkayga ku sii badan waxaan jecelahay in la isla fahmo ciidanku inuu dhismo waan jecelahay meeshay wax ka baylaasan yihiinna waa mid xagga soomaalida u balan baan u madanaya wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo soo gelinaya dhegeysta magacaaga ku bilaawaya halka aad nagala soo xiriirayso magacayga waa ciise cali geedi oo jooga waddanka netherland marka u horeysa corneylka waan salaama waxaana leeyahay ramadaan alkarim marka loo soo kaco amisom aniga fikrad ahaanteyda amisom way kala qaybsan tahay amisom iskuma jirto walaalahana jabuuti ayaga waa gaar waxay noolamid yihin dad soomaaliya ciidan soomaaliyeed oo mataqaana waddankooda qayb kamida jooga oo nabadgalyo ku jira laakiin xogood dhaliyada ayaan teba oo waxaan leeyahay amisom waxaa kamid ah wadamo aan rabin in soomaaliya ay wax noqoto in soomaaliya ay nabad gaarto in soomaaliya ay horumar gaarto laakiin maadaama jabuuti ay kamid tahay ciidamada amisom way fahmi karaan ama way garan karaan meesha dhibku ka socdo ilaa haddana ma hayno wax ay dhiibeen ama warbixin ay ka bixiyeen oo ay sheegeen dhaliilaha amisom midda labaad ciidanka amisom maanta wuxuu gaaraa ilaa labaatan kun oo ciidan ah haddana waxaa maqlaysaa magaaladii muqdisho oo keliya oo soddon kilomitr oo square ah ayaa nabada laga dhaliil la'yahay iska daa meel kaleeto ah marka corneelku maxo ujeedada amisom oo runta ahi maxay tahay marka laga soo tago wararka idaacadaha la siiyo iyo wararka beenbeenta lasu sheego marka runta laga soo tago corneelku waa nin soomaaliyeed kolley marka ujeedada amisom oo dhabta ahi maxay tahay ma inay soomaalia gumaystaanaa mase waa inay horumar ka sameeyaan hadday horumar ka sameynayaan maxay u dhaqaaqi layihiin maxay wax uga qaban layihiin maxaa haysta dhibkaastaa muxuu yahay wa waa gartay aad baad umahadsan tahay ciise cali geedi oo nagala soo xiriiray dalka netherland waad maqlaysaa cornele ciise calina wuu mahadsan yahay su-aashiisuna waa mid si khaasa ii taabanaysa waa mid nin kastoo danaha guud ee ummadda soomaaliyeed iyo ummad islaama naxariis la yani la raadinaya naxariis oo ilaahay baa leh waxaanse rajaynaynaa inuu ilaahay noo soo dhaweeyo korkeedna keeno dadaal baana laga doonaya dadaalka halkan jira ciidamada jabuuti ha ka iyaku ciidan gaara oo maanta haddana kamid a amisom ha noqdaan laakiin waxaad ogaatiin nin kastoo sida ciidamada jabuuti usoo galayba ku ka soo horeeyey iyo ku ka dambeeyeyba waa run waddan kasta oo jiraaba dana gaara ayuu leeyahay la waxase maanta hubaala dowladda federaalka ee soomaaliya way jirtaa ururka africa kursi bay ku leedahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa kursi bay ku leedahay ciidamada amisom hogaan qura iyaa laga xakumaa ninka haddii dood uu jeedinayo oo runta lagu doonayo jeedinaya waxa weeyaan ha u horeyso baarlamanka soomaaliya ha noqoto ha noqoto wasaaradaha soomaaliya kolba kii ay khuseyso ha noqoto madaxtooyada soomaaliya aanoo qofba magacaabin dowladda sharafteedii maanta way soo noqotay kursi meel kasta oo dacwad amba baaq laga jeedin karayo way ka jeedinaysaa ciidamada amisom amar bay qaataan amarka meesha laga bixinayana soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya kursi bay ku leedahay waxa weeyaan madmadow hadduu jiro iyo hadduu jirinba waxaan dhici jirin imika way dhaceen waxaan umalaynayaa haddii aan ku noqdo operationkii dhacay ee military bisha march qaybtiisii u horeysay way joogsatay roobab iyo sababtu ay tahay inta badan iyo ciidan baahay oo ciidanku markuu dhulka ku baaho ay hawl badan u taalo inuu xaasiliyo dhibta meesha taalle ee u weyn waxa weeyaan wax daba socda baa jira ciidanka ciidanka waa aniga marka hore carabkaan ku dhuftay ciidan military ciidan police baa daba socda policeku wuxuu isku xidhiirinayaa shicibkii iyo dowladdii iyo isku xidhiirinaya waxaa jira maamul goboleedyo dhismi lahaa waxaa jira shacab loo gurman lahaa waxaa jira wax badan qorshooyin badan halkaas iyaana su-aasha ka dheeraanin su-aashii haddaan ku soo laabno ciidamada amisom mas-uuliyadoodu waa tu lagula xisaabtami karayo dowladda soomaaliyeedna meel kasta oy tagtaba ay ka sheegan karayso ciidamada amisom ninkii dangaara sideedii wax doondoonayo u socsocda mid isagu ku khashifi doono lagulana xisaabtami doono weeyaan taariikhdu way iman doontaa wa wa waa gartay aad aad baad umahadsan tahay ciise aadna aad baad umahadsan tahay dhegeysto kale ayaan soo gelinaya oo qodka ku jira dhegeysta magacaaga ku bilaaway halka aad nagala soo xiriirayso waa mahadsan tahay colaad magacaygu waa haruun axmed sheekh waxaan ku suganahay caasimadda waddanka jordan ee ammaan marka hore waan salaamayaa corneelka iyo dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e da goormaa laga yaabaa in ciidamada amisom nabadgalaalinta soomaaliya jooga inay soo afmeelaan howlaha ay u joogaan soomaaliya wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay haruun naga soo wacay dalka jordan cornela waad maqlaysaa waktiga amisom u xadidan soomaaliya ay kala baxayaan ciidamadooda kuweydiinaya dhegeystaha haruun wuu mahadsan yahay waana salaamay waxaan jecelahay ciidanka amisom wuxuu ku socdaa benchmark wax la yidhaaho waktiyaal kolba uu meel uu soo gaarsiinayo muddadii hore uu soo gaarsiinayo waktigii looga baahnaa inuu soo gaarsiiyo dawlad rasmiya oo soomaalidu ay ogoshahay oo duniyaduna gara garato ina inay ka dhisaan way dhismatay laba iyo toban waxay labaatan iyo laba iyo tobankii laba sano ka hor imika waxa sala noo soo socda muddada inaan gaarno aan doonayno hawlaha iyaguna ay inay gaaraan aan doonayno inuu ka dhaco bal dhulka soomaaliya aan ka dhigno bal yacni doorasho caama ay ka dhacdo oo maxaa la yidhahaa lagu doorto madaxtooyo iyo dowladnimo ay shacabka soomaaliyeed u dhan yihiin one vote one man wixii la oranayay waxaan jecelahay haddaba amisom way isxisaabinaysaa muddadii opera hadalka su-aasheedii horaan ku xidhayaa tani waxa weeyaan shaqadii ay qabatay imika ahaan intaa ay qaybta hore ee hawluhu ka joogsadeen way isxisaabinaysaa maxaan qabanay maxaan gaadhsiinay halkii aan doonaynay maan gaadhnay waxyaalihii aan ku talagalnay maxaa nooga suurtagalay iyadoo isle ilaa imika iyaga oo isgarab wada dowladda soomaaliyeed xubnaheeda kala gedishan ciidamada kuwa xakuma booliska kuwa xakuma iyo dowladda kuwa xakuma waxay iskugu tagtay markii labaad bay ku noqon doontaa laba cisho kadib inay ururka africa la tagto oy tiraahdo sidaasaa jirta sidaasina way dhacday sidaasina waan ku soconnaa marka waxa weeyaan walaalaha soomaaliyeed waxaan jecelahay inay fahmaan inay amisom dadaalkeedu una yarayn dawlad xumi dawlad xumi dawlad la-aan way dhaantaa oo soomaalidu taa way isku raacsan tahe maxaa samirkii iyo dulqaadkii inaga qaaday oo aan u ogolaan laanahay inay wax kastaba waktigu uu hagaajin doono dadaalka shacabka soomaaliyeed iyo gargaarkooda iyo aaminaadooda haddii ayna ku jirin meelna gaadhi mayno ilaahayna waana maqlayaa waa gartay cornele markaad fiiriso ciidamada amisom ee soomaaliya jooga mar walba waxaa su-aal la geliyaa oo ama dhegeystayaal ha noqdaana ama dadka siyaasadda soomaaliya ka faallooda ha noqdaana iyo ammaanka gobolka waxay shaki geliyaan daacadnimada ciidamada soomaaliya jooga laba iyo labaatan kun baa joogta iyo boqol lix iyo labaatan askari oooo labisan oo boolis iyo military isugu jira inkastoo boolisku yaryahay sidaad sheegtay marka ciidamada ka socda toddobada wadan ee soomaaliya jooga ee amisom magaca amisom ka howlgala ma kula tahay adigu daacad inay ka yihiin arrimaha soomaaliya kulligood waxa weeyaan anu marna shaksi baan ahay marna afhayeen xaaladan socota meesha intan aan joogo iyo intaan marka hore gelinayay iyo intaan ka fahmayaba ay iska badan tahay baa jirta dadka inaan in uga dhowahay hadalka guntiisa waan garanayaa runtu fanto maaho way ka naxisaa ragga bani aadamka way ka naxisaa laakiin runtu xaaraan maaho dhibta meesha taallii waxa weeyaan amisom maka daacad ba iyo maka daacad maaha meesha maba taallaba meesha waxaa taalla amisom ma lagu amray oo ururada africa iyo adduunku soo dhaqaajiyey ee halkan keenay ee ku talagalay maxay ugu talagaleen oo ma ma ma ma qoran yahay amisom waxay qabanayso waa wax kitaab ku qoran weeyaan laguna xisaabtami karayo dawladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyana mid mid noo weydiin karayo waana waxaan uga jawaabayo iminka marka amisom shaki kuma jiro waxay u timid hadday doonayso iyo hadday niyad ka ahaynba waa tu ay ku qasban yihiin inay soomaaliya nabadeeyaan waxaa ka taalla meesha wadda amisom ay leedahay ma u dhigmaysaa xaaladda guud ee soomaaliya joogta oo shacabkeedu iyaku wax synchronizeda ma yihiin wax isku dhacaya oo ishabaynaya o isbuuxinaya ma yihiin maanta waxaan ka dhaqaaqnay markaa laga dhaqaaqay qoryoolaa la tegay qoryoolo iyo marka waxa u dhexeeya intaasoo kilometer ummadda intaa leeg baa ku nool waa tusaale waxaan ku siinayo waxaa jirta shacabkaasi hadduu markaad ka tallaabsatid eed adu cadow ka dhex doondoonaysid nabadooda khalkhalinaya hadduu shacabkii dib isku qabsado oo waxa inay isku qabsadaan ayna garaneyn amisom waxba kama qaban karto haddii dawladdii markaa amisom sida ugu dhaqso badan adeega u weydiisan lahayd una la shaqayn lahayd talana ku weydiin lahayd ee isweydaarkaasi aaminaadaasi ay isweydaara noqon weydo dhib badan bay leedahay marka hore dawlad kumeel gaara bay amisom la shaqaynaysay iyadaa dawladda siday maanta dawlad federaala oo adduunyadu ay yaqiinsan tahay baa meesha taalla inay amarto amisom oy waxaasaan doonaya halkaasaan doonaya sidaasaan wax u qabanaya dawladdaa laga sugaa wa wa waa gartay dhegeystaha ugu dambeeyaan soo gelinayaa dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso
magacayga doctor axmed celin wey chainan kaala hadlayaa waa salaamaya afhayeenka amisom v o edana waa umahad celinayaa su-aasha la isweydiinaya waxay tahay amisom shaqadeedu waxay ahayd nabad ilaaliyaal bay ahayd amisom magaceenay lacag ku cunaysaa magaceenay mashaariic ku qaataan ummadda soomaaliyeed waa dhamaanaysaa magaalada muqdisho waad arkaysaa wax ka socda marka nabad ilaalinta la sheegaya ma in gaari qufulan xasan sheekh iyo cabdiweli iyo jawaari lagu soo qaado eeraboorka la geeyo dabeedna lagu soo celiyo meeshooda ma intaasaan hawada la ilaalinayo balaa lii sheego wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay doctor axmed cilmi oo naga soo wacay dalka china dhegeystihi ugu dambeeyey xaamud waad maqlaysaa maxaad qabateen haddii la leeyahay waxaan qabanay wixii itaal ay haysay amisom ma hakranayso mas-uuliyadaha aan leenahayna way kala cad yihiin ninka soo soconayaan ee magaalada muqdisho meeshuu doono kasoo kacaya amba meel kaleba ka yimid ee muqdisho soo dhex maraya isagoo ciidankii soomaaliyeed qalabkoogii sita isagoo gaadiidkoogii sita marka uu sida ay amisom ay u fiirin lahayd ay u uga yani uga uga soo saari lahayd ma ma ma nin nabad u socdaa mise ma nin nabad u socon ba way ku adag tahay waa mid mas-uuliyad meesha taala
aad aad baad umahadsan tahay korneel cali xaamud oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nagala qayb qaadanayay aad baad ugu mahadsan tahay waktigaaga qaaliga ah nabadgelyo codaada waa mahadsantahay intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu ahaa afhayeenka amisom korneel cali xaamuud waxaana intuu barnaamijka socday su-aala ku weydiinayay korneelka qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo